bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka agosto sannada labada kun afar iyo tobanka ku soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan degmada buulaburta ee qaybka ah gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay nololxumo aad u baasan xilli la tilmaamay dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada magaaladaasna in cadaadis ay ku saareen ururka al-shabaab in aysan wax xoolaha u iibgey karin magaalada buulaburta ee gobolkaasi hiiraan al-shabaab ayaa dadkani ku amray inaysan wax ganacsi ah u doonan karin sidoo kalena aysan gey karin magaalada buulaburte ayagoona dadka ka madax adeyga ku sameynayay sida wararka lagu helaya deegaanadaasi qaarkood ay sheegayaan in la tacadiyo loogu geysto qaybo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada buulaburte ee gobolkaasi hiiraan arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli maalintii shalayha ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen nawaaxiga degmada buulaburte ayagoona gacanta ku dhigay deegaanka buurweyn oo qiyaastii wax ka yar soddon kilo u jirta magaalada buulaburte sidoo kalena waxaa maalintii shalayaha ciidamo ka soo baxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan ay soo gaareen degmada halgan oo iyaduna dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada buulaburte dhaqdhaqaaqeedan ciidan ee dowlada federaalk ee soomaaliya ayaynu ku sheegeen saraakiil ka tirsan dowlada federaalk ee soomaaliya kuwa ummadda looga dulqaadaya sida hadalka ay u dhigeen ururka al-shabaab oo cadaadis xoogan iyo sidoo kale cunqabatay dhanka noloshaaba saaray dadka ku dhaqan nawaaxiga degmada buulaburte iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid a gobolkaasi hiiraan dhanka kalena degmada buulaburta howlgallo laga sameeyey ayaa gacanta lagu soo dhigay tiro dhallinyaro ah kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab dhallinyaradana ayaa waxaa la tilmaamay inay gaarayaan ilaa iyo dhowr iyo labaatan waxaana lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyaduna saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale maamulka degmadaba ay tilmaameen in baaritaano lagu samey doono saacadaha soo aadana la horkeeni doono maxkamad sida hadalka ay u dhigeen muddooyinkii lasoo dhaafay degmada buulaburta iyo deegaano dhowr oo hoos yimaado ayaa laga soo sheegayay falal amni darro waxaana arrintani ay ka dambaysay ka gadaal markii maamulka degmada iyo sidoo kale kan gobolkaba ay hore ugu baaqeen in baaritaano laga samay doono qaybaha gacanta ku jira ee dowladda federaalk ee gobolkaasi hiiraan waxaa maanta yaro degan xaalad xaaladda deegaanka saxdheer ee gobolkaasi sool iyadoona maalintii shalay ah halkaas ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya maamulada somalilan iyo khaatumo oo halkaas isku fara saaray dagaaladan ayaa ka dambeeya sida ay sheegeen dadka deegaanka gagadaal markii magaaladaasi weerar ay ku qaadeen ciidamo taabacsan dhanka somalilan iyadoona ugu dambeyn gacanta ku dhigay ciidamadaasi waxayna tilmaameen ciidamadu in markii hore ayagu dhankooda weerarka lagu qaaday xaaladda ayaa saaka u muuqanaysa mid ka yara xasiloon sidii shalay ay ahayd inkastoo magaalada la tilmaamay inay gacanta ku hayaan maamulka somalilan waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa wararka qaar aynu helayna halkaasi in deegaanada duleedka kaga beegan magaaladaasi saxdheer ay ka soconayaan abaabulo dagaal kuwaasoo ay wadaan ciidamo taabacsan maamulka khaatumo kuwaasoo doonaya in dib ay ugu soo rogaal celiyaan gudaha magaalada saaxdheer ee maalintii shalay ah gacanku-eytada lagala wareegay cali khaliif galleer oo ah madaxweynaha maamulka khaatumo ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay shalay saaxdheer asigoona eedda dusha kaga tuuray maamulka somalilan waxa uuna tilmaamay in ay wax waliba ka hormari doonaan danaha maamulka khaatumo sida hadalka u dhigay xilli lagu caleima saarayay meel aan sidaas ugu fogeen deegaanka saaxdheer inkastoo maalintii shalay gelinkii hore uu galay dhanka sida wararka ay sheegayeen dowla deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya walow markii dambe dib ugu soo laabtay deegaanka lagu caleymasaaraya caleymasaarka ayaana waxaa ka qayb qalay wafuud dhowra kuwaas oo ka kala tegay qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya qaarkood halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxaa la filayaa maanta in gudaha loo soo geliya saraakiil ka tirsan ciidamada uu hogaaminayo barre adan shira barre hiiraale kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka laga helaya kismaayo ayaa tilmaamaya in wafdigii dowladda federaalk ee soomaaliya ee qaybta ka ah wasiiradu ay ku guulaysteen in labada dhinac wadahadal ay dhex dhigaan iyadoona sidoo kale lagu filaya maanta in magaaladaasi gudaheeda la keeno saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka ciidamada uu hogaaminayo barre adan shira barre hiiraale kuwaasoona dib lagu soo celi doono magaalada iyadoona la tilmaamay qaarka kale dhowaan in lasoo geli doono wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in qayb uu ka yahay saraakiisha la filaya in magaaladaasi ay soo galaan barre aada shira barre hiiraale kaasoo hore u aqbalay wadahadallo aan shuruud ku xirnayn oo uu la galo maamulka jubba ee uu hogaaminayo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku hayeen siyaasadda deegaanada jubbooyinka barre hiiraale ayaa hore kaga biyadiida wadahadallo labada dhinac la dhex dhigo inkastoo haatan uu u ogolaaday inuu ka qayb galay shirka ka furmaya magaalada magaalada kismaayo dhowaantan kaasoona looga arrinsan doona caayaha deegaanada jubbooyinka ka gadaal marka laga baxa labada sane ee kumeelgaarka ah ee loo idmaday in xilkaas uu sii daadihiyo axmed madoobe oo ah hogaamiye ka tirsan kooxihii islaamiyinta ee kasoo dagaalamay gudaha dalka soomaaliya maamulka degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu tiro jawaano a gaarsiiyey dad ku dhaqan nawaaxiga degmada jowhar kuwaas oo laga baqdin qaba inuu saameyn ku yeesho fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle kaasoo haatan la tilmaamay inuu si aada usoo buuxsamay jawaanadan ayaa la tilmaamay inay gaarayaan ilaa iyo siddeed boqol oo kun kuwaasoona lagaga hortagaya dhibaatooyin mar kale oo u geysto webiga shabeelle kaasoo kal hore ku fatahay qaybo ka mida gudaha gobolka shabeellaha dhexe saameynna u geystay nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan gudaha gobolkaasi mas-uuliyiinta maamulka degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe socdaalka ay ku gaareen goobaha qaar waxaa ku helinayay gudoomiyaha musiibooyinka gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhankiisa tilmaamay in arrintani ay ka dambaysay kagadaal markii amar uu ku siiyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe in si deg deg ah loogu gurmado dadkaasi ka hor intuusan saameynta ku yeelanin fatahaadda uu sameeya webiga shabeelle waxaana loogu baaqay bulshadii la guddoonsiinayay jawaanadaasi inay kaga faa'iidaystaan si sax ah oo aysan u isticmaalin waxyaaba hagardaaci kara ama dhibaatooyin ku keeni kara noloshooda maleeshiyaadka al-shabaab ayaa gebi ahaanba waxa ay faarujeen deegaanada halgan iyo sidoo kale qaybo ka mida deegaano hoos yimaada degmada buurweyn ee gobolkaasi hiiraan ayagoona maalintii shalay aha dhaqdhaqaaqi ciidan goobahaas ay ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya wararka laga helaya gudaha gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab haatan sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ay ku banaynayaan laga dareemayay degmada jalalaqsi oo aan sidaas ugu fogmeyn degmada buurweyn oo maalintii shalay ah ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom ee ka socda dalkaasi jabuuti saraakiil u hadashay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku sugan buurweyn ayaa tilmaamay in saacadaha soo aadan ay ku wajahan yihiin degmada jalalaqsi inkastoo al-shabaab ay tilmaameen in iska cabin ay kala hortegi doonaan walow aan la ogeyn sababaha rasmiga ee ka dambeeyey kabixitaankooda magaalooyinka ama degmooyinka buurweyn iyo sidoo kale halgan oo labadaba ah deegaano dhanka koofureed iyo dhanka koonfur iyo waqooyi kaga beegan degmada buulaburte ee gobolkaasi hiiraan maamulka degmada shalambood ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyin loo geystay dad rayid ah oo ku safrayay waddada u dhexaysa magaalooyinka baraawe iyo sidoo kale afgooye wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gaari halkaasi maraya oo b l a ay kooxa hubaysanay jidka u galeen ayagoona rasaas huuyey waxaana rasaastaasi ay sababtay inay ku geerooto hal qof oo caruur ahaa kaasoona qayb ka ahaa dadkii rakaabka ee saarnaa gaariga iyadoona wararka ay tilmaamayaan in kooxahaasi gaariga markay dhaca u geysteen kadib ay dab qabadsiiyeen sida uu ku warramay gudoomiyaha degmada shalambood ee maamulka gobolka shabeellaha hoose gaariga gaari dad shacab ay saaran yihiin oo xamar ka soo baxay oo baraaw u socdo u ahay meesha la yidhaahdo masaajidka meeshale oo lambadlexda la yidhaahdo markuu marayo baliisiyo hubaysanaya xabadayday dadkii way ka kala carareen inta badan dadkii way ka badbaadeen gabar yar oo saqiiraha ku dhimatay dadkii markay ka kala carareen maliisiyo gaarigii u timid wixii ay markaas qaadan kareen markay ka qaateen ay gaarigii dad ku dhejiyeen gaarigiina meeshuu ku basbeelay dadkii kala cararana markaas kadib aa duurka laga soo araaguriye marka ayagu meeshai ka tageen dadka ku dhintayna hal gabara oo saddex sano jirtaa ku dhima tacadiyadan ayaa waxa ay qayb ka yihiin dhibaatooyin lagu haya dadka ku safra wadooyinka maro gobolka shabeellaha hoose iyo qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aad ah looga dayrinayay toddobaadyo ka hor ayayna ahayd markii dad ku safraya wadadan isla shilka uu ka dhacay dhibaatooyin loogu geystay ayadoona la kufsaday badi dumarkii saarnaa gaari toddobaadyo ka hor halkaasoo tacadiyo xoogan sidoo kalena loogu geystay dadkii rakaabka ahaa ee ka soo haray dumarkaasi maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee ka howlgala gudaha gobolkaasi ayaa waxay hore u ballan qaadeen inay gacanta kusoo dhigi doonaan baaritaanana ay ku samayn doonaan ragga ka dambeeya falalkaasi iyo sidoo kale dhibaatooyinka lagu haya dadka rayidka ah walow weli aysan ku guulaysan in cid lala xiriirinayo dhibaatooyinkaasi gacanta ay kusoo dhigaan ciidamada iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi shabeellaha hoose warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu